bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa redio cegaag oo aad ka dhegaysanaysaan barta internetka ee cegaag com dhegaystayaal waxaanu maanta idiin haynaa darsin diini ah oo noqon doona mid toddobaadla ah oo uu inoo soo jeedin doono sheekha magaalada boston sheekh muuse maxamed xaaji cali oo ku magac dheer muuse ashcari sheekh muuse falyatafadal mashkuuran cegaag com إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به اعينا عمياء واذانا صما وقلوبا غلفا فصلاه الله وسلامه عليه دائما ابدا سرمديا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون walaalaha muslimiinta ah ee soo booqanaya website-kan cegaag dot com waxaan marka hore ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal waxaan doonayaa inta aanan gudagelin mawduuca aan soo wado inaan ka hormariyo kelmad yar oo kooban oo waana ah oo aan u soo jeedinayo insha allah dhammaan walaalaha soomaalida ee iska leh websaadyada kala duwan ee internetka walaalayaal ilaahay jalla wacalaa wuxuu qur'aankiisa kariimka ah ku yidhi fii suurati annisaa لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إله جل وعلا وحو آيدا كريم كأكيره لا خير خير مله في كثير إن بضن أو min najwaahum dadka faqooda ka mid ah dadka faqooda in badan oo ka mid ah khayr ma laha sidaan la soconno walaalayaal wakhtigan xaadirka ah ee aan nool nahay aaladda internetku waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu badan ee dadku afkaartooda ka faafiyaan dabcan way soo gelaysaa najwaaga ama faqa aayadda lagu sheegay haddaba maadaam hadduu ilaahi yidhi subxaanahu wa tacaala aayadda qaybteeda hore uu ku yidhi khayr ma laha in badan oo ka mid ah faqad dadka khayr ma laha waxaa laga soo reebay saddex arrimood oo wanaagsan baa laga soo reebay saddexda arrimood waxay kale yihiin ilaa man amara ilaa man duul mooye amara faraya bisadaqatin sadaqo aw macruufin ama wanaag faraya aw islaaxin ama heshiis faraya bayna annaasi dadka la heshiisiiyo faraya marka saddexdaa arrimood yacni waxa weeyaan khayr weeyaan oo waa laga soo reebay saddexdaas marka walaalayaal ilaahay aayadda qaybta dambe wuxuu ku yidhi oo aayadda uu ku soo gebagabeeyey waman ruuxii yafcal sameeya daalika arrinkaas oo saddexdaa arrimood oo wanaagsan sameeya weliba ibtiqaa'a mardaati illaah xaal uu dalbaayo raalli ahaanshaha ilaahay uu dalbaayo fa sawfa jeer dambe baa ilaahay yidhi nu'tiihi baan siinaynaa ajaran cadiima abaalmarin weyn oo ah markaa jannada marka walaalayaal si aynu u helno abaalmarintaa jannada ah waa in ay noqdaan websaydyadeennu kuwo khayrka laga faafiyo oo aysan noqonin kuwo sharta iyo iskudirka laga faafiyo intaa kadib walaalayaal mawduuca aan bilaabayno waxa uu halkudheggiisu yahay ama ciwaankiisu yahay tarbiyatu alawlaadi walaalayaal mawduucu waa mawduuc gudaweyn hal fadhina laguma soo koobi karo marka insha allah wuxuu noqon doonaa mawduuc taxano ah oo aan kolba qayb ka soo qaadan doonno haddii ilaahay idmo marka walaalayaal qaybta koowaad een maanta ka hadlayno waxaan kaga hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kaga hadli doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo kelimadda ciwaanka u ah mawduuca oo ah tarbiyatu alawlaad macnaheeda xagga luqada macnaheeda xagga luqada marka walaalayaal kelimadda tarbiyatu alawlaad waa kelimad carabiya faransiis iyo ingiriistoona ma aha marka haddaynu rabno inaynu macnaheeda fahanno waa inaynu u noqonno qawaaciddii carabiga oo ah naxwada waayo waa kii lahaa sheekha la yidhaahdo sharafuddiin yaxya alcimriiti kitaabkiisa cimriitiga ah ee uu ku gebiyey mataqaanaa kitaabka caanka ah ee juruumiga ee naxwadaba lagu bilaabo waa kii muqadamadiisa ku lahaa wanaxwu wla awalan an yuclamaa id ilkalaamu duunahu lan yufhamaa sheekh cimriidi waa kiisaa yidhi micnaheeduna waxa weeye wanaxwu naxwadu awlaa ayaa u mudan awalan marka horeba an yuclamaa ina la barto id maxaa yeelay alkalaamu kalaamka carabiga duunahu naxwo la'aan lan yufhamaa lama fahmayo marka si aynu u fahno walaalayaal yani dee kelmaddaasaynu u fahno tarbiyat alawlaad waa inaynu yani waxa weeye saarnaa qaacidada naxwada inaynu saarno wey marka haddii qaacidada naxwada la saaro kelmaddaasi waxay noqonaysaa waxaa loo yaqaano tarkiibu lisnaadi tarkiibu lisnaadi micnihiisu waxa weeye laba kelmadoodoo laysu keenay oo laysa saaray haddana la kala saari karo oo la kala furfuri karo ilan tarkiib kalaa jiro oo la yidhahdo tarkiibu lmasji tarkiibulmasjigu waxa weeye kelmad maaragtay waxa weeye laba kelmadood oo laysu keenay oo hal kelmad laga sameeyey oo haddana la kala saari karin waagii hore mataqaanaa laba kelmadood bay ahayd laakiin haddeer hal kelmad waaye mana la kala saari karo tusaalaha arrintaasi ugu wanaagsan waxa weeye aan usoo qaadan karno kelmadda la yidhahdo baclabaka baclabaka haddeer hal kelmad waaye laakiin waagii hore waxay ahayd laba kelmadood bacla iyo baka laakiin markii baclabaka laga dhigay marnaba lama kala saari karo marka sidaasaa maaragtay luqadda lagu daynaya waa meesha sayniska maaragtay lagu yidhahdo micnihii waxa weeye falgalkii mikaad yani laba walxadoo laisku daray oo mataqaanaa aan marnaba la kala saari karin waaye tarkiibulmasjid marka waa kaas weye tusaalaha kale lagu fahmi karo waxa weeye walaalayaal kelimadda la yidhaahdo xadramuut xadramuut asalkii hore waxay waxay ahayd laba kelmadood oo xadara iyo almowtu bay ahayd xadara waa yimid almowtu mowtkii waa yimid marka markii hal kelmad laga dhigo xadaramuud laga dhigo weligeed saasay ahaanaysa lama kala saari karo waa tarkiibulmasji wey xadaramuud adeer waa garanaynaa mataqaanaa waa magaalo ku taala yaman ku taala wey marka tarkiibulmasji haddaan fahanay tarkiibulisnaadi marka waa fudud yahay marka isna micni tarkiibulisnaadi oo ah maaragtay kelmadeenan tarbiyatu lawlaad ee mawduuca halkudhega u ah ay ka kooban tahay micnihi waxa weeye tarkiibkan maaragtay micnihi labada kelmadood waa la kala saari karaa marka waxaynu u kala saari karnaa kelimatu tarbiya iyo kelimat lawlaad baynu kala saaraynaa marka mid mid baynu yani waxa weeye u macnaynaynaa marka ile waa la kala saari karaaye marka aan ku hormaro marka kelimatu tarbiya kelimatu tarbiya haddaan ku hormaro waa kelimad carabiya saan sheegnay haddii carabi looga sii abtiriyana waa ismi ama waxa loo yaqaano magac ilaan walaalayaal kalaamka carabigu waxa weeye saddex buu ka kooban yahay oo keliya saddex arrimood buu ka kooban yahay mid afraad ma laha taasna waxaa lagu ogaaday mataqaanaa baaris fara badan waxaa istiqraaga loo yaqaano markii aad loo baaray baa la ogaaday in kalaamka carabigu uu ka kooban yahay saddex arrimood oo keliya mid afraad ma laha waana maaragtay arrintaasi waatan dee kutubta maaragtay naxwadu ay mid walba uu faahfaahiyo haddaynu tusaale usoo qaadanno maaragtay kitaabka uu sarreeya naxwada oo la yidhaahdo alfiyada ee ina maaligu uu qoray yani ibnu maalig uu qoray waa kii maaragtay oo i- i- i- ibnu maali- i- i- ibnu maalig waa kii ku lahaa mataqaanaa een, manduumadii manduumadiisa alfiyada waa kii ku lahaa een, markuu kitaabka bilaabayay كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم كلام كان أدان عربي أدان عربنا هي لفظ لفظ وي مفيد وحفائدية كاستقم سيدا كلمة دا كاستقم أو كله استقم أو كله marka wa- beydka qaybta labaad waa kan ku sheegaya mataqaanaa qaybaha een, a- een, kalaamka carabigu ka kooban yahay oo ah wasmun ismi oo magac iyo wa ficlun ficil uma dabadeed xarfun xarf marka een, waxaynu niri marka aynu soo noqona kelmadeeni marka kelimatu tarbiya waxaynu niri waa kelimad carabiya carabi haddii looga sii abtiriyana waa ismi ama magac ismi haddii looga sii abtiriyana waxay noqonaysaa waxa masderka loo yaqaano waxa masderka loo yaqaano marka haddaynu qabanno marka culummada nuxaadda qowl qayb ka mid a qowl ay leeyihiin haddaan qabanno waxaynu leenahay masdarkani f- asalkiisii ficil buu ka yidhi ficilkaasina wuxuu ahaa een, sida uu qorayo een, maaragtay munjadka micnihii kitaabkan qaamuuska ee munjadka la yidhahdo sida uu qorayo ficilka een, kelimatu tarbiya ficilkay ka timid wuxuu ahaa rabbaa ficil maadi buu ahaa markaasuu haddana wuxuu noqday eh, ficil mudaaric buu noqday yurabbi markaasuu markaa masderkii marka saddexaad imaanaya tarbiya marka micnaha kelmadda laakiin waxa weeye eh, isla munjadka ayaa qoray oo yacni waxa weeye rabba yurabbi tarbiyatan micnaheedu waxa weeye rabba ay waxa weeyaan nasha n- eh, n- n- nashaca wuu barbaariyey ama waxaa la dhihi karaa hadaba yani waxa weeye akhlaaqdiisuu wanaajiyey marka micnaha kelmaddu marka wuxuu noqonayaa rabbaa wuu barbaariyey yurabbi wuu barbaarinayaa tarbiyatan barbaarin weliba barbaarintaasi micnihii waxa weeye waa xeel dheertoo hadaba buu buu maaragtay munjadku ku fasiray oo ah micnihii waxa weeye akhlaaqdiisa markii la- la la- la barbaarinayay akhlaaqdiisii baa la hagaajiyey micnihii si fiican baa loo koriyey waa micnaha marka kelimatu tarbiya waynu fahnay marka waa barbaarin wey aynu usoo noqono marka kelmadda labaad ee ah alawlaad kelimatu alawlaad marka sidii aan sheegnay marka iyana waa kelmad carabiya haddii looga sii abtiriyana waa ismi ama magac haddii looga sii abtiriyana waa jamca waxa loo yaqaano wadar marka jamcaani marka wuxuu ka yimid eh, mufrad buu ka yimid mufradkii uu ka yimidna marka waxa weeye walad weeye waladna maaragtay sida uu qorayo munjadku waxa weeye kulamaa waladahu shayun buu leeyahay wax walba oo shaygu dhalay ama yani shaygii la dhalay micnaha ayaa walad la yidhahdaa marka waa meesha soomaalidu ka tiraahdo cunug marka cunug haddii eh, yani walad haddii la jamciyo awlaad micne- mi- micnaheedu wuxuu noqonaya marka caruur buu noqonaya marka kelimatu awlaadna micnaheedu waxa weeye caruur weeye kelimatu tarbiyana waxa weeye korin weeye marka aynu usoo noqono marka qaacidadii naxwada ee ahayd tarkiibu lisnaadi marka aynu isu keenno marka marka la isu keeno labadii kelmadood oo la yidhaahdo tarbiyatu alawlaad waxa weeyaan tarkiibka isnaadiga ah micnaha labada kelmadood kan hore mudaaf baa la yidhahdaa kan dambana mudaafu ilayhi baa la yidhahdaa mudaaf micnihiisi waxaan ka wadana waxaan waxaan ka wadaa micnihii waxa weeye kii la xidhiirinayey mudaafu ilayhina waxa weeyaan kii lagu xidhiirinayey marka mudaafka iyo mudaafu ilayhiga waxa weeye mataqaana waxa weeye een, marka yani baabul idaafa la joogo yani waxa weeye axkaamteedu way fara badan tahay laakiin maadaama kelimatu tarbiya ay masdar tahay waxa weeye waxaa ay, ay, ay idaafadan noqonaysaa masdar micnihii loo idaafeeyey yani waxa weeye een, een mafcuulkiisii loo idaafeeyey weeye oo masdarkan tarbiyada ah ayaa wuxuu u dhaqmayaa sida uu yani ina maaligu uu sheegay kitaabkiisa yani waxa weeye een, alfiyada uu ku sheegay ina maaligu markii uu ka hadlayey ma- een, masderka oo sida eh, ficilkao kale u dhaqmaya waa kii yidhi eh, bificlihi almasdara alxiq fi lcamal mudaafan aw mujaradan aw maca al marka waxa weeye masderkan marka tarbiya ee awlaad loo idaafeeyey micnihii waxa weeye masderkani sida ficilku u dhaqmaya marka faacilkiisii ayaa la isweydiinaya marka aawe faacilkiisii waa xadfan yahay marka wixii doonaa laga dhigi karaa tarbiyatunaa alawlaada ama tarbiyatukum alawlaada tarbiyatunaa t- barbaarinta aan barbaarino alawlaada caruurta aan barbaarino ama tarbiyatukum tarbiyadiina aad tarb- aad barbaarisaan idinku alawlaada caruurta aad barbaarisaan adiga almuhim haddaan soo koobo marka macnaha yacni kelimadan halkudhega u ah mataqaanaa waxa weeye muxaadaradeena micnaheeda oo kooban waxa weeye barbaarinta aanu barbaarinno caruurta aan barbaarinno ama barbaarinta caruurta la barbaariyo marka insha allah maanta halkaas baynu ku istaagi doonaa hadduu ilaahi yidhaahdo nas'al allaha alcaliya alqadiir an yanfacana bihada almawduuc ilaahi subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa allahaasoo ah allahaa sarreeya haddana awoodda leh inuu nagu anfaco mawduucan wa an yajcala hada almawduuca mawduucanna inuu ka dhigo naafican mid anfaca lilusrati alislaamiya qoysaska muslimiinta khaasatan kuwa ku nool waddamada reer galbeedka marka intaannu ka kulmi doonno kulankan mid la mid ah waxaan idinka tegayaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
dhegaystayaal sidaa sheekh muuse inoo sheegay waa inoo iyo wiigga dambe oo uu halkaa inooga sii socon doono darsigan diiniga ah oo ah mid aad iyo aad muhiim u ah siiba qoysaskeenna aan anigu ka mid ahay waa inoo iyo wiigga dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hawdeema la'an ceegaag dot com